magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ka dhisan ururo kala duwan kuwaas oo intooda badan ay dhallinyaradu ku midaysan yihiin waxaana ka mid a golaha dhallinyarada degmada kismaayo oo door wanaagsan ka qaata dadaalada lagu horumarinayo deegaanka dhallinyarada ayaa inta badan si isxilqaan ah uga shaqeeya howlaha nadaafada ee kor loogu qaadayo bilicda deegaanka iyo wacyigelinta bulshada gudoomiyaha golaha dhallinyarada degmada kismaayo abaadir cabdiraxmaan beeshe ayaa sheegay in saddexdii biloodba ah ay mar magaalada ka sameeyaan ololo nadaafadeed isagoona dhallinyarada ugu baaqay inay xoojiyaan dadaalada horumarinta deegaanka dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda ayuu u soo jeediyey in dhallinyarada lagu dhiirogeliyo waxqabadkooda in dadkan iyo deegaankanba aan u adeegno wixii karaankeenna ah ma joogsan doonaan bilic soo celin iyo nadaafad keliyana ma ahaan doonto waxaan ka shaqayn doonno baahi walba oo muuqato oo dad iyo deegaanba u baahan yihiin waa ka caawin doonaa haddii ilaah yiraahdo wallaahi waa wax badan aan dhihi karaa bilic soo celin ama ololo nadaafadeed oo la qabta waxaan isleeyahay waa labada bilood ama saddexda biloodba waa dhallinyarada waa soo kacaan oo dhallinyarada waa iska taqaanaayo xaafadaha isaga kala jiraan guddoon waxaa jiro xaafad waliba guddi baa u dhisan guddigaa u dhisan xaafadaha dee waa xaafadoodii way ka warqabaan marba meesha ay wax kusoo arkaan way soo gudbiyaan qamiis waliba kulanka aan fariisanno oo isku aragna ayaa lagu soo bandhigaa hadba meesha la isdhaho waa meesha anaa baahi badan qabta waktigeedana markaa aan hayno ayaan ka howlgalnaa walaa mahadsan tahay waa fursaddan nooga faa'iideysanayo horta si guud waxaan leeyahay barnaamijkan dhallinyarada si guud waxaan uga faa'iideysanayaa inay u istaagaan dadkooda iyo deegaankooda sababtoo ah dowlad walba ama dad walba ama waddan walba oo hormarte waxaa hormaraya waa dadkiisa dadkiisa markii la dhahayna waa dhallinyaradiisa boqolkiiba toddobaatan iyo shan maadaama bulshada wax ka badan nala ku qiyaaso waxaan dhihi karnaa dee annagaa iskale dalkan dal walba horumarana waxaa horumaray dhallinyaradiisa dalkan sida ugu fiican ama aan ku horumarin karno inaan ka fikirno oo aan ku horumarino dhinaca kale dowladda waxaan uga faa'iideysanaya ayadana in qof waliba oo soomaaliyeed ama qof waliba oo dhallinyaro ah oo howl qabanayo in lagu dhiirigeliyo waxa fiican oo wanaagsan uu qabanayo si beri ka maalin uusan u joojinin oo ugu sii dhiiranaado dhallinyarada ku nool kismaayo ayaa kuwa lafdhabar u ah howlaha hortabinta u leh horumarinta deegaanka sida qurxinta bilicda magaalada iyo sidoo kale in bulshada la wacyigeliyo